bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab abwaab الdacawaat ayaan ku dhex jirnay min aljaamiع الkabيr qala الإmam abu ciisa xadaثna أحmed بن الxasn whuwa أحmed بن الxasn بn junaydib التirmidiy abوlxasn ثiqة xaafiظ qala xadaثna cabdالlahi bnu naafic wahuwa qala xadaثna cabdالlahi bnu naafic الsaaئqu qira'aة عalayhi marka waa cabdالlahi bnu naafic almaqzumiyu ثiqaة صaxiixu اlkitaab fii xadiiihi fii xifdihi liin xagga xifdiga can xamaad bni abi xumaydin xamaad waa naanays magaciisu waa moxamed waa moxamed bnu abi xumayd daciifun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maajah can zayd bni aslami can abiihi can cumara bni اlkhadaab ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga bacaha bachthan dad ayuu diray ilaalo ayuu diray qibala najdin najdi xaggeedu u diray fahanimuu hanaa'ima kahiiratan waxay soo haniimeysteen hanaa'im badan wa asracu rajcata soo laabadkana way dedejiyeen oo way soo degdegeen faqaala rajulun nin ayaa wuxuu yidhi miman lam yakhruj dadkii aan bixin ka mid ah maa ra'aynaa bacthan asraca rajcatan ma aanan arkayn dad la bixiyey oo kasoo degdegid badan soo noqodkooda uu ka deg deg badan yahay kuwan walaa afdala ka wanaag badan haniimatan xagga haniimadana min hada albacthi kuwan la diray yacnii kuwan la diray wax ka haniimada xaggeeda ka fiican kasoo noqosho dhow oo noqoshadoodu ay deg ka degdeg badan tahay ma aanan ar ma aanan arkin faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi alaa adullukum yaanan idin tusaynin calaa qowmin qolo ma idin tusaa afdala haniimatan ayacni fadli badan xagga haniimada oo asraca deg deg badan rajcatan xagga noqoshada qowmun shahiduu salaata subxi waa dad salaada subax xaadiray huma jalasuu fariisteen yadkuruuna allaha ilaahay iyagoo xusayo xataa dalacat ishamsu ilaa ay qoraxdii soo baxday fa ulaa'ika kuwaadaas ayaa asracu rajcatan deg deg badan xagga noqodka wa afdalu haniimatan iyaga ayaa fadli badan xagga haniimada qaala hada xadiidun gariibun laa nacrifuhu ila min hada lwajhi yacnii xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa dikriga bacda salaati subxi fadliga uu leeyahay qofku markuu salaada subax dukado inuu dikrigii salaadii adkaartii subaxa akhristo oo ou yacnii ilaa haddii uu gaari karo qoraxda intay kasoo baxaysa gaaro yacnii fadliga ay leedahay ayb qaala hada xadiidun غariibu laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi waxamaad bnu abi xumaydin huwa moxamed bnu abi xumayd xamaadku waa laqab wahuwa abu ibraahim alansaariyu اlmadiniyu wahuwa daciifu fi اlxadiid qala xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna abi can sufyaana can caasim bni cubayd اllaahi whuwa caasim bn cubaydillahi اlmadaniy daciifun rawaa lahu lbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad walarbaca can saalimi can ibni cumara can cumara anahu ista'dana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ayuu istiidaan weydiistay fi lcumrati cumrada cumran aadayaa buu nebiga ayuu fasax ka qaatay faqaala wuxuu yidhi ay ukhaya yaa ukhaya walaalyarowgeygo ashriknaa na wadaaji fii ducaa'ika ducadaada ducadaada wax nooga dar annaga oo noo soo duceey walaa tansanaa hanana hilmaamin qofka marka fadliga badan qofuu ka fadli badan yahay ii duceey inuu dhihi karo oratag yani markaad meelahaas gaarta fadliga badan ii noo soo duceey laakiin xadiidku ma ansixinoo caasim ibnu cubaydillaahi baa ku jiro istiidaanka nebiga in laga istiidaan qaadanayana de aayadda qur-aankuna way tilmaantay suuratu nuur inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi waidaa kanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yasta'dinuuh culimadana waxay ku daraan marka dabcan nebiga de isti'daankiisu waa ka cuslaay qeyrka waxaa wanaagsan bay dhahaan qofku marka uu hadduu baxaayo ama safar uu gelaayo oo kale dadka ahlu fadliga ahlu cilmiga inuu la tashto ou yacnii khaasatan qofka markaas de sheekhiisa ah oo kale iyo inuu isti'daan weydiisto oo ka isti'daan dalbado ayb lacalahu inuu tala fiican siiyo ama wax u fiican markaa inuu ku kordhiyo qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala baabun xadaثana cabdullahi bn cabdالraxman wahuwa abu moxamed addarimiyu qala akbaranaa yaxya bnu xasana wahuwa tinisiyu hiqat qala xadaثana abu mucaawiyata can cabdالraxman bni isxaaq wahuwa alwaasitiyu abu shaybata ضaciif ninkan marka waa cabdiraxmaan bnu isxaaq alwaasiti abu shayba ee maahan midka qurashiga maaha abu shaybat alqurashiy ayb sidaana marka waxaa lagu raacayaa xaafid ilmizi riwaayaadka xadiidka qaarkood ayaa waxaa ku dhacay can cabdiraxmaan bni isxaaq alqurashiy waana wahmi ruwaadda qaar ay wahmiyeen waana cabdiraxmaan alwaasitiy ninkan can sayaarin wa huwa abulxakam alcanaziy hiqatun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi waa'ilin can caliyin ana mukaataban nin la kitaabeeyey jaa-ahu waa u yimid intaa haddaad keento xor ayaa tahay ban cali buu u yimid faqaala wuxuu yidhi inii qad cajaztu can kitaabatii waxaan ka caajisay oon awoodi waayey lacagta layga rabo oo kitaabada faacinnii ikaalmay qaala cali wuxuu yidhi alaa ucallimuka miyaan miyaanan ku baraynin kelimaatin kelmado callamaniihina rasuulullahi sal l slam nebigu uu ibaray low kaana calayki milu jabalin mithlu jabali siirin buurta siir la yidhaah oo kale oo deynan deyn ah hadday dushaada tahay jabalu siirna waa min jibaali tayi qolada la yidhaah meeshay degan yihiin buurahooda haddii buurtaa wax la egoo deyna ay ku saaran yihiin addaahu llaahu canka alla uu kaa gudaayo qaala wuxuu yidhi qul leh allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika ilaahow xalaashaada igu kaafi xaaraantaada igaga kaafi wa aqninii bifadlika fadligaagana igu deeq canman siwaaka wixii adig kaa soo haray iga deeq fadligaaga igu deeq ayb xadiidka marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cabdiraxmaan ibn isxaaq alwaasiti abu shayba waa daciif ninka qaala baabun fi ducaaءi اlmariidi qofka jiran ducadiisa qala xadaثna mxamed bn اlmuhanى qala xadaثna mxamed bn jacfar qala akbarana shucbat can camri bni murة mxamed bn jacfar marka waa qundar can cmr bni murata can cabdillaahi bni salima wahuwa almuraadiyu can caliyin qaala kuntu shaakiyan waxaan ahaa nin mid xanuunsanayo famara bi rasuulu llahi sal l slam nebigaa isoo maray wa ana aqulu anoo dhahayo allahuma in kaana ajalii qad xadara faarixnii ilaahu haddii waqtigeyga uu yimid oo teyda iyo waqtigeyga haddii la gaaray faarixnii ilaahu iigu raaxay bilmowti geeri iigu raaxee ay bilmowti wain kaana mutaahiran mid muta-ahir oo waqtigeygu mid dib maraayo uu yahay weli wax ii dhiman yihiinna farfacnii ilaahu koryeel wain kaana balaa-an imtixaan haddii ay tahayna jiradaani fasabirnii isabarsii sabar igu arzo faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi kayfa qulta sidee tidhi qaala faacaada calayhimaa qaala wuxuu yidhi buu ku celiyey qaala fadarabahu birijlihi markaa nebiga lugtiisuu saa ku yidhi oo ku dhuftay yani lugtuu jug ku siiye soo jeesa waayo marka arrin muhiimaan kuu wadaaye waa kusoo jeedina wa qaala wuxuu yidhi allaahuma caafihi ilaahu caafi aw ishfihi ama shaafi shucbatu shaaku waa shucba midka labada eray ku kala shakiyey caafihi miyuu yidhi mase ishfihi qaala wuxuu yidhi fama shtakaytu ma aanan sheeganin ma xanuunsanin wajacii xanuunkaygaa kuma xanu kama sheeganin bacdu markaa kadib yani xanuunkaa ilaahay waa iga qaaday markiiba nebiga marka mucjize waxay kutusay calam min aclaami nubuwa qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna yaxya bnu aadam can israa'iila can abi isxaaq can اlxaariث can caliyin qaala kana الnabiyu sal ly slama nabigu wuxuu ahaa idaa caada mariidan qof jiran hadduu booqanayo qaala adhib ilba'sa ilaahu baaska tebi oo tegsii raba annaasi yaa raba annaasi dadka rabbigoodow washfi caafimaad sii oo caafimaad bixi ilaahu anta shaafii anta adigu ashaafii ayaa tahay midka wax caafiyo caafimaadka marka ilaahay baa bixiyo haddaad ama daawo cunto haddii nin kugu tufo waa asbaab ee caafimaadka dhab xaqiiqdiisa allah un bixinayo waxaan waa iska asbaab waxaa laga yaabaa inta daawadii lagu siiyo siday ahayd u qaadato waxna inaynan kuu tarin in inta qur-aan lagugu aqriyo ama yacnii dadku ay kugu tufaan haddana jiradii aadan ka caafimaadin marka tuftana ilaahay unbaa yacnii markuu wax ku caafiyay wax anfacaysaa ee daawadanna marka ilaahay caafimaad geliyey wax taraysaa ee ashaafi allah ah naam ka wax shaafiya marka waa alle marka adigu markaad takhtar u tegaysid ma dhehaysid war hebeloo caafimaad isii ma lihid naam haddaad caafimaad isii dhahdo shirki baa ku dhacay waxuusan haysanin baad ama awood u lahayn baad ugu yeeranaysaa laakiin macnahaagu marka wuxuu yahay waxa ad u tegaysid war jiradaanaan qabaaya adiga cilmigaaga iyo tajrubadaada jiradaan maxaa u roon warkiisa dhan waa intaas nacam marka isaga caafimaadna kuuma haayo adigana inaad ka goobtaa ama aada caafimaad isii dhahdaa maya laa shifaa'a caafimaad ma jiro ilaa shifaa-uka adiga raysiintaada iyo caafimaad siintaada maahani ayb shifaa-an caafimaad sii addoonkan jiran shifaha oo laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman wax yacnii jiro ah ayb xadiidku marka inkastoo sanadka xaarif alacwar uu ku jira laakiin riwaayaad badan buu ku yimido shawaahid buu leeyahay qaarkood saxiixeynka ku suganba qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qaala baabun fi ducaa'i lwitri witerka ducadiisa ayuu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa xamaad bnu salma can hishaam bni camrin alfazaariy wahuwa maqbulu can cabdiraxman bni اlxaariث bni hishaam can caliyi bni abi aalibin ana nabiya sal l slama kana yaqulu fi witrihi wxuu dhihi jira allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min waacuudu bimucaafaatika min cuquubatika waacuudu bika minka laa uxsii hana'an calayka anta kamaa ahnayta calaa nafsik waa soo marnay qaala wahada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min hada lwajhi min xadiidi xamaad bni salama ayb markaad wuxuu magangelayaa ilaahay ridihiisa caraduu ka magangelayaa caradiisa caafintiisuu magangelayaa cuquubadiisuu ka magangelayaa isagaa isaguu magangelayaa isaga ayuuna haddana yacni iska magangelayaa qaala baabun fi ducaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalama wa tacawudihi fii duburi kulli salaa nebiga ducadiisa iyo magangelkiisa oo alla magangelaaya salaad kasta gadaasheeda yani salaad markuu dukadaba inuu alla magangelaayey qaala xadaanaa cabdullahi bn waxyaabaha uu marka alla ka magangelayuu sheega qaala xadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan wahuwa daarimiyu qaala akhbaranaa zakariya bnu cadiyin qaala xadaanaa cubaydullaahi huwa bnu camrin wahuwa cubaydullaahi bnu camrin الraqiy hiqat faqiihu rubama wahim can cabdilmalik bni cumayr hiqat fasixu caalim tagayara xifduhu warubama dallas rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can muscab bni sacdi wa camr bni maymuun qaala waxay yidhaahdeen labaduba kaana sacdun wuxuu ahaa sacad yucallimu baniihi ilmihiisuu bari jiray haa-ulaa'i alkalimaati kalmadahan kamaa yucallimu sida uu u barayo almuktibu macallinka dugsiga alghilmaana ilmaha yani macallinka dugsiga dhigaa sidau ilmaha qur-aanka u xafidsiiyo ayuu sacad ilmihiisa ducadan u xafidsii jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray ina rasuula اllahi sal ly slam nabiga kaana yatacawadu bihina kuwan ayuu ku magangeli jiray alle dubura salaati salaadaha gadaashooda allahuma inii acuudu bika min aljubni ilaahu fulaynimaan kaa magan galay fulayni baan kaa magan gelayaa wa acuudu bika min albukli bukli baan kaa magan gelayaa wa acuudu bika min ardali اlcumur cumri midkiisa xun ayaan kaa magan gelayaa wa acuudu bika min fitnati اdunyaa ayaan kaa magan gelayaa addunya fitnadeeda iyo wacadaabi اlqabri qaala cabdullaahi bnu cabdiraxmaan waa daarimiya abu isxaaq alhamdaaniyu yadaribu fi hada alxadiid xadiidkan waa waa khilaaf ayuu keenaayo waa isku khilkhilaafaa yaquulu wuxuu dhahayaa mar can camri bni maymuun can cumara wayaquulu can gayrihina waa sheegayaa wayadaribu fiihi ayb qala whada xadiidu xasanu صaxiixu min hada اlwajhi ayb abu isxaaq alhamdanina waa abu isxaaq الsabiici qala xadaana axmed bn اlxasan qala xadaana asbq bn اlfaraj qala akbaranii cabdالlahi bn wahbi can cmr bn الxariث anahu akbarahu can saciid bni abi hilaali can khusaymata can caaئishata khuseymahan marka khuseymatu can caa-ishata binti sacad ibnu xajar wuxuu yihi laa yucrafu jahaalow ku sheegay hadda ninkan oo kale oo aan abtirsi lahayn khuseyma keligiis ah haddii taqriibka laga baari tegay see loo baaraya xaggee laga fiirina yah muhmal mabaleb muhmalna male mubhamaadna lagama fiirinayo naan khuseyma waxaa laga fiirinaa kha'da faslu lkhaa khuseyma marka lasoo dhow soo dhammeeyo kuwa abtirka leh khuseymat ibnu fulaan ibnu fulaan si markau soo dhammeeyo aakhirka intuusan ka bixin kha'da oo uunan daalka yacni khuseyma kha iyo zaayi waaye inta uunan u gudbin magaca kale ayuu wuxuu sheegayaa khuseyma oo aan abtir lahayn hadduu jiro oo maala khuseyma haddii marka uu manaa wax kale leeyahy khuseymatu mawla kadaa oo kale wixii saasa gadaal u geeya kanoo kale hadda marka khuseyma markuu dhameeyo kuwa abtir kale gadaalow keenay markaasuu wuxuu yihi khuseymatu can caaishata binti sacdin laa yucrafu ayb marka halkaasaad ka fiirin ayaad ka ogaaneysaa wixii sidaas oo kale leanna hadda khuseyma mubham maaha isaga mubham can rajulin iyo can fula yani can imra'atin iyo can camihi iyo can jaddihi iyo ayaa mubham ah laakiin nin magaciisa la sheegaya mubham maaha ya ma jiraba hadda baab muhmal la yihaaho taqriibkumaba lehe muhmalaadkiisu isaga wuxuu keenay asmaa'du ugu danbaysiyaa innaga taqriiban ka hadlaynaa hadda musطalax ma ka hadlayna magaca muhmal la yidhaha maxaa laga wadaa iyo maaha waxaan ka hadlayna taqriibka xaggee ka fiirin lahayd waay su-aasha ayib ninkaa marka jahaala ku sugan oo laa yucraf can caaishata binti sacdi bni abi waqaas can abiha anahu dakala maca rasuuli illahi sal l slama calaa imra'atin nebiga ayuu usoo ga- maciisa ayuu soo galay haweeney bay usoo galeen wa beyna yadayhaa iyada horteedana nawaatun laftimireedaa horteeda taallay ow qaala xasaatun tusabixu bihaa ay ku tasbiixsanayso ayb marka xadiidtan haddii laftimireed lagu tasbiixsaday aalad kale in lagu tasbiixsadana waa bannaan tahay culimada sidaa qabto ayaa axaadiidtan deliishadaan ayb laakiin marnaba kama marna dacfi hadda waa kan ninkan majhuulkaa ku jira tan inkastoo tirmidi ou xasaninayo xadiidkan ayb faqaala marka waxay leeyiin iyaga kan waa lagu tasbiixsan karaa laakiin waxaa afdala gacmaha icqidna alanaamila fainamaa huna mas-uulaatun mustandaqaatun marka waxay leeyihiin afdaliyadu ma keenaysa laakiin cadamu ljawaaz wixii kale inaysan banaanayn ka dhalan maysay dhahayaan adu marka waa iska mas'alo sidaa uun khilaaf oo ku jiri jiro faqaala wuxuu yidhi alaa akbiruka miyaanan kuu sheegaynin bima huwa aysaru calayka min hada wax kaaga fudud kan ow afdalu subxaana allahi cadada maa khalaqa fi اsamaa wasubxaana allahi cadada maa khalaqa fi اlardi wasubxaana allahi cadada maa maa cadada maa bayna dalika wasubxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun wallahu akbaru mila dalika walxamdu lilahi mila dalika mila dalika maxaa laga wadaana allahu akbaru cadada maa khalaqa fi الsma allahu akbaru cadada maa khalaqa fi اlardi allahu akbaru cadada maa bayna dalika allahu akbaru cadada ma huwa khaaliqun saas walxamdu lilaahina mil mila dalika ayuu dhahaya walaa xawla walaa quwata ila biاllahi mila dalika ayb xadiidka marka ibnu xibaan dadka saxiixinayo isna ku jira qala hada xadiiثu xasn غrيb min xadiiثi sacdi qala xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna cabdالlahi bnu numayr waزayd bnu اlxubaab can musa bni cubayda ma xaaluhu musa bni cubayda ضaciif can mxamed bni haabiti wahuwa mxamed bnu haabit ibni aslam albunani ضaciif ayضا can abi xakiimi mowla الzubayr qiila mowlaa cثmaanna waa la yidhaahdaa majhuulu can الzubayr bn اlcawaam qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam maa min sabaaxin ma jiro yusbixu lcibaadu addoommada ay soo waabariistaan ilaa wamunaadin yunaadii mid dhawaaqaa dhawaaqayo subxaana اlmaliki اlquduus ayuu dhahaya qaala hada xadiiثu غariibu ayb wadacfi baa ku jira marka xadiidka qaala baabun fi ducaaءi اlxifdi xifdiga ducadiisa yacni qofku haddii uu hilmaan hilmaan iyo iska dareemo ama inuunan xifdi xifdiga xoogaa uu ku adag yahay markuu iska dareemo ducada uu ku ducaysanayo qaala xadaثna أxmed bn الxasan qala xadaثna sulayman bn cabdالرaحman الdimashqiyu qala xadaثna اlwalid bn mslim qala xadaثna bn jurayj can cطاء bn abi رbaxi وcikrimةa mowlى bni cabaas can bni cabaasi anahu qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli llahi sal l ly slam xilli nabiga agtiisa aan joogno id jaaءahu caliy bnu abi aalibin baa u yimid faqaala biabii anta wa ummii hooyaday aabbahay mid lagu furtaa tahee tafallata hada alqur'aanu min sadrii qur-aankaani waa ka fakanayaa uu ka fakaday min sadrii laabteyda waa iga dhumayaa mana fma ajidunii aqdiru calayhi ma ishelaayo inaan awoodayo faqaala lahu rasuulu llahi sal ly slam yaa abalxasan afalaa ucallimuka ma ku baraa kalimaatin kelmado yanfacuka allahu bihina alla uu kugu anfacayo wayanfacu bihina man callamtahu qofka aada bartana uu ku anfacayo wayuthabbit maa tacallamta fii sadrika markaa uu ku sugayo waxa aada baratay laabtaada qaala ajal yaa rasuula allah facallimnii bar qaala idaa kaana leylatu ljumcati markay tahay fain istadacta an taquuma haddaad awooddo inaad kacdo fii huluthi leyli alaakhir saddex meelood meel habeenka dambe fa inahaa saacatun weeyaan mashhuudatun la xaadirayo waadducaau fiihaana mustajaabun la aqbalayo mid la aqbalayo wqad qaala akii yacquubu libaniihi wuxuu ku yidhi sawfa astaqfiru lakum rabbii yaquulu xataa taأtiya leylat اljumuca ilaa ay ka timaado fain lam tastadic faqum fii wasadiha hadaadan awoodeynin huludka dhexe istaag fain lam tastadic faqum fii awalihaa haddaadan awoodeyninna awalka hore fasalli arbaca rakacaatin afar ragca tuko taqra'u fi rakcati اlأulaa bifaatixati اlkitaabi wa suurati yaasiin wfi الragcati الthaaniyati bifaatixati اlkitaabi waxaamiim الduqaan wafi الragcati الthaalitثati bifaatixati اlkitaab walflaamiim tanziil الsajda wafi الragcati الraabicati bifaatixati اlkitaab watabaarak almufasal ta kalow marka uga soocaa suuraة اlfurqaan ayuu uga soocaa faidaa faragta min الtashahudi markaad dhamayso ataxiyaadka faxmad illaaha alla amaan waaxsin الthanaaءa calى اllah ilaahay faallay wanaaji inaad alla amaanayso wasalli calaya igu salli waaxsin wanaaji salliga wacalaa saa'iri nebiyinana ku salli wastaqfir lilmu'miniina waalmu'minaat mu'miniinta iyo mu'minaadka u dembi dhaaf dalab waliikhwaanika aladiina sabaquuka biliimaan walaalaha iimaanka kaaga hormarayna dembi dhaaf u weydii uma qul fii aakhiri dalika waxaa tiraa allaahuma arxamnii bitarki almacaasi abadan ilaahu iigu naxariiso macaasida ka tegiddeeda ma abqaytanii intaad ibaaqi yeel yeesho warxamnii ii naxariiso an atakallafa maa laa yacniinii waxaad igaga naxariisataa min an atakallafa inaan isku kallifo maa laa yacniinii waxaan dan ii ahayn warsuqnii igu arsuq xusna annadari fii maa yurdiika cannii fiirin ama yacnii ku tadabbur wanaaggiisa aan fiirfiiriyo waxa adiga ku raalli gelinayo xaggayga kaa raalli gelinayo allahuma badiica asamaawaati waalardi da ljalaali wاlkraami wاlcizati alatii laa turaam allahuma ya allahu allow badiica samaawaati ya badiica asamaawaati waalardi da ljalaali wاlkraami waynaanta imaamuuska ka u saaxiibka oh iyo wاlcizati cizada allatii cizada oo laa turaamu aan laga adkaanaynin oon laga qaalib noqonaynin as'aluka ya allaahu yaa raxmaanu bijalaalika wa nuuri wajhika ayaan kugu su-aalanayaa an tulsima qalbii qalbigayga inaad laasimiso xifda kitaabika kitaabkaaga xifdintiisa kamaa callamtanii saad ii bartay warsuqnii igu arsuq an atluwahu inaan aqriyo cala naxwi aladii yurdiika cannii sida adiga iyacnii aada raalli igaga noqonaysid xaggayga cala naxwi sidii aladii naxwiga oo yurdiika ku raalli gelinaya adiga canii xaggayga kaa raalli gelinaya allahuma badica asamaawaati waalardi da ljalaali waalikraam waalcizati alatii laa turaam as'aluka ya allahu ya raxmaanu bijalaalika wa nuuri wajhika an tunawira inaad nuuriso basari aniga araggayga bikitaabika a ku nuuriso kitaabkaaga wa an tudliqa bihi lisaanii carabkaygana inaad ku furtood kusii daysid wa an tufarija bihi can qalbii qalbigaygana aada isaga murugta iyo uga qaadood uga faydo wa an tashraxa bihi sadrii laabtayda a ku waasiciso wa an taqsila bihi badanii jirkayga a ku dhaqdo fa inahu laa yuciinunii cala alxaqi hayruka xaqa iigu kaalmayn maayo adiga heyrkaa cidaadan cid aan adiga ahayn xaqa iigu kaalmayn maayo walaa yu'tiihi ilaa anta mana isiinayo adiga maayo cid kale walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcadiim ya abalxasan tafcalu dalika halaata jumacin ayaad samaynay saddex jumco aw khamsan ama shan aw sabcan ama toddoba tujab biidni اllaahi waa lagu ajiibayaa ilahay idinkiisa waladii bacahanii bilxaqi maa akhda'a mu'mina qatu allah xaq igu soo bixiyaan ku dhaartee maa akhda'a ma gefi ma gefayo haadaa kan manaa adducaa ducadaani maa akhda'a ma gefayso yani hada ducaau ducadan mu'minan mu'min ma gefayso qad weligii qaala cabdullaahi bnu cabaas fawallaahi maa labi maa labitha caliyun cali ma nagaanin ilaa khamsan aw sabcan xataa jaءa rasuulu اllahi sala ll ly slam ilaa uu nebigu uga yimid xataa jaءa rasuula اllahi sal ly slama fi mili dalika اlmajlis fadhigii oo kale faqaala yaa rasuula allah inii kuntu waxaan ahaa fimaa khalaa wixii tegey waqtigii hore laa aakudu ilaa arbaca aayaatin wanaxwahuna afar aayadood iyo wax la midaan qaadan jiray fa idaa qara'tuhunna calaa nafsii nafsadeyda haddaan ku aqriyana tafallatna way fakanayeen wa ana atacallamu lyowma hadda waxaan baranayaa arbaciina aayatan afartan aayadood iyo wanaxwaha fa idaa qara'tuhaa calaa nafsii haddaan ku aqriyay fakaannamaa kitaabu ullaahi bayna caynaya sidaan u qabtay waxaad moodeysaa ilaahay kitaabkiisa inay labadeyda indhood dhexdooda inuu yahay yani saanu xifdiyey walaqad kuntu asmacu alxadiida ayaan maqli ayaan ahaa inaan maqlayo faidaa radadtuhu haddaan ku celiyo tafallata wa ana alyowma asmacu alaxaadiida ayaan maqlaya axaadiid badan faidaa taxadadtu bihaa haddaan sheegayo lam akrim minhaa xarfan xaraf kama dhimaayo faqaala lahu rasuulu llahi sal ll ly slam cinda dalika meesha agteedu wuxuu ku yidhi mu'minun anta adiga caliyow mu'minun baa tahay warabbi lkacbati baan ku dhaartay yaa abalxasan ayb xadiidkan marka culimada sanadkiisa markaad fiiriso daahirkiisu waa waa iska roon yahay laakiin hal cilou leeyahayo alwaliid bnu muslim dabaqo kasto lam yusarix bisamaac waliid bnu muslim isaga muxuu sameeya tadliisu taswiya tadliisu taswiyaha aafadiisana xaggee ahayd waxay ahayd shaykhu sheekh wuxuu sameynayaa isaga sheekhiisa weliid sheekhiisa ninka uu ka warinayo hadduu daciif yahay waa ridaa sheekha ka koreeyo ayuu ku kabayaa markaad fiirisana labadooda waa is soo gaareen oo inqidaac ma loo ma ma loo arkaayo marka aafadu xaggay ka imaanaya marka can ayuuna isticmaalaha marka isaga yacni weliid sheekhiisa ayaa sheekha kale can uga warinayo marka inuu can uga wariyo lama rabo waa inuu weliid isagana uu sheekhiisa xadathanii dhaho shayku sheekha markuu shaykhu sheekha ka warinayana waa in xadathana uu uga wariyo labada meel ugu yaraan waa inay ku jirto hadda sanadka fiiriya weliid xadathana bnu jurayj ayuu yidhi laakiin can cataa uu yidhi xadathanii cataa maunan dhihin ayb macaana ibnu jurayj laftiisana tadliis waa lagu sifeeyey imaamu dahabi miisaan اlictidaalka wuxuu ku yidhi wahuwa maca nadaafati sanadihi xadiiثu munkaru jidا fii nafsihi minhu shay-un talkhiisu lmustadragana wuxuu yihi hada xadiiثu munkaru shaadu akhaafu an yakuna mawduucan waqad xayaranii wallahi jawdaةu sanadihi mundiri atargiib watarhiibka wuxuu ku yihi dariiqu asaniidi hada اlxadiiثi jayidat wamatnuhu gariib jidا qaala baabun fi intidaari اlfaraji wagayri dalika farajka sugitaankiisa qaala xadaثna bishr bnu mucaad alcaqadiyu اlbasriyu wahuwa saduuq abu sahl adariir qaala xadaثna xamaad bnu waaqid wahuwa alcayshiyu abu abu cumar aلsafaar ضaciif rawa lahu tirmidiyu faqad can israa-iila can abi isxaaq can abi laxwas can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam salu llaha ilaahay weydiista min fadlihi fadligiisa fain allaha caza wajala alla yuxibu wuxuu jecel yahay an yus'ala in la su-aalo wa afdalu lcibaadati intidaaru lfaraj cibaadana waxaa ugu fadli badan faraj sugiddiisa xamaad bnu waaqid baa ku jira sanadka dacfi qaala haakada rawaa xamaad bnu waaqidin hada alxadiida waqad khulifa fii riwaayatihi xamaad bnu waaqid hada huwa safaar laysa bilxaafid warawaa abu nucaym hada alxadiida can israa'iil can xakiim bni jubayr can rajuli can الnabiy sal ly slam mursalan وxadثn وxadiiثu abi nucaym ashbه an yakuna aصxa qala xadaثna أxmed bnu maniic qala xadaثna abu mucaawiyaةa qala xadaثna caasim الأxwl can abi cثman can zayd bn arqm qaala kana الnabiyu sal ه slm yqul allahma inii acuudu bika min alkasl wاlcajzi wاlbkl ayaan kaa magangelaya qala wbhada اlisnaadi can الnabiy sal ه slm anahu kana yatacawad min alharmi duqnimo iyo cadaabi اlqbr qala whada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman qala akhbarana mxamed bn yusuf wahuwa اlfiryaabiyu can ibni thawban wahuwa cabdالرaحman can abiyihi can makxuuli can jubayr bni nufayr ana cubaadata bna الsamit ana cubaadata bna الsamit xadaثahum ana rasuula اlahi sal ly slm qaala maa calى اlardi muslimu ma jiro yadcu llaha tacaala bidacwatin alle ku tuugayo baryo ilaa aataahu اllahu iyaha alla waa siinaya ow sarafa canhu min asuu'i midlaha ama xumida xaggeeda ayuu uga leexinayaa iyadoo kale haddaan wixii uu rabay la siinin xumaanaa looga celina maa lam yadcu biismin hadduunan dembi ku alla baryin ow qadiicati raxim ama qaraabo goyn faqaala rajulu min alqowmi nin qowmkii ka mid ah wuxuu yidhi idan nughiru waa badsanaynaa ducada marka qaala wuxuu yidhi allahu allah akharu badnaan badan xagga ajiibitaanka ay allahu akharu ijaabatan ama fadlullaahi akharu ilaahay fadligiisaa badnaan badan qaala wahada xadiiثu xasanu صaxiixu غariibu min hada اlwجhi wbnu hawban huwa cabdالraحman bnu haabit bnu hawban alcaabid الshaamiyu qaala baabun xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna jariir can mansuuri can sacd bni cubaydata qala xadaثani اlbarا ana rasuula اllahi sal l slama qaala idaa akhadta madjacaka haddaad qaadato jiifkaada fatawada' wudu'aka lisalaa weyse qaado salaadda saa ugu weysaysanaysa uma dajic calaa shiqika alayman dhinacaaga midig u jiifo uma qul allahuma aslamtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ayb nabarkaygan xaggaaga u tiiriyey raqbatan warahbatan ilayka damac iyo iyo cabsi aan kaa baqayo laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka amantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta fain mutta haddaad dhimato fii leylatika mutta cala alfira firadii baa ku dhimatay qaala faradadtuhunna waan ku celceliyey liastadkirahu si aan u xifdiyan u xasuusto faqultu aamantu birasuulika aladii arsalta ayaan idhi faqaala qul waxaa tiraa aamantu binabiyika aladii arsalta alfaadda dikriga marka waa towqiifi marar badanna waa ka hadalna qaala wahada xadiidun xasanun صaxiix qaala waqad ruwiya min gayri wajhin can اlbaraa walaa naclamu fi shayin min alriwaayaati ma ogin dikra alwuduu'i weysada iyadoo lagu sheega ila fi hada alxadiid yani xadiidkan weysow sheegaa riwaayaadkiisa inta badan weysada ma sheegaya qala xadaثna cbd bn xmaydi qala xadaثna mxamed bn ismaaciil bn abi fudayk qala xadaثna bn abi di'bin can abi saciidin اlbaraad huwa asiid bn abi asiid albaraad saduq can mucaad bn cabdillaahi bn khubayb wahuwa اljuhaniyu saduuq can abihi qaala kharajnaa fii leylati baan soo baxnay matiirati roob badan wadulmati mugdi ah shadiidati daran naطlbu rasuula اllahi sal ly slam nabiga aan raadinayni yusalii binaa si uu noo tujiyo qaala faadrak faadraktuhu waan soo gaaray faqaala wuxuu yidhi qul dheh falam aqul shay-an waxba ma dhihin uma qaala qul dheh falam aqul shay-an qaala qul faqultu maa aqulu maxaan dhahaa qaala qul huwa allahu axad wاlmucawidatayn xiina tumsi markaad galab galaysid wa tusbixu aad waa subax galaysid halaada maraatin saddex jeer yakfiinaka min kuli shay wax kasta waa kaa kaafinaya ayb xiina tumsi waxiina tusb wa tusbixu yaad saddex saddex jeer akrine subaxa iyo maqribka kadib qaala wabu saciid qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi wabu saciidin اlbaraad huwa asiid bnu abi asiid qala baabun fi ducaaءi اdayfi martida ducadiisa ducadeeda qala xadaثna abu musa mxamed bn الmuhanى qala xadaثna mxamed bn jacfari qala xadaثna shucbaة can yaziid bni khumayr can cabdillahi bni busri qala nazla rasuulu اlahi sal ly slm calى abi nebiga aabay buu kusoo degay faqarabnaa ilayhi طacaama cuntaan udhawe aan u dhoweynay faakala minhu waa ka cunay cuntadii uma utiya bitamrin baa loo keenay fakaana yaakuluhu waa cunaayay wayulqi nawaa laftimireedka ayuu tuuraya biusbucayhi labadiisa farood jamaca asabaabata walwustaa middaa yacnii murugsatada ah iyo middaa dhexe yani saas camal yani saa marka inuu u tuuraayo ayb jamaca asabaabata iyo walwustaa labadaa dhexdooda ayuu ku tuuraya ama labadiisa halkiisa aan xababa inuu saa u tuurayana waa suuragal uma utiya bisharaabin baa loo keenay fasharibahu waa cabay uma naawalahu ladii can yamiinihi kii midigta ka jiray buu u dhiibay qaala wuxuu yihi faqaala abi aabay wuxuu yihi waakhada bilijaami daabatihi nabiga daabadiisa lijaankeedu qabtay udcu lanaa noo duceey rasuul allahu faqaala allahuma baarik lahum fima razaqtahum ilaahu u barakay waxaad ku arsuqday waqfir lahum u dembi dhaaf warxamhum u naxariiso qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaثna mxamed bn ismaaciil wahuwa الbukhaariyu qaala xadaثna muusa bn ismaaciil wahuwa tabuudakiyu qaala xadaثna xafs bn cumar ashaniy huwa maqbulu qaala xadaثanii abi cumar bnu mura ayb qaala samictu bilaala bna yasaar bn yزيid huwa maqbul qala xadaثnii abi waa yasaar bnu zayd samictu bilaala bna yasaar bni zaydi abi marka waa yasaaru bnu zayd abu bilaal maqbul ayضا can jadii anahu samca الnabiya sal اه l slm yaqulu man qala astغfir اllah aladi laa ilaha ila huwa اlxayu اlqayuum waatuubu ilayhi gufira lahu waa loo dhaafaa wain kana fara min الzaxfi safka gaalada iyo muslimiinta dagaalkaba ha ka cararee waa loo dhaafaya ayb marka isnaadkan waxaa ku sugan de bilaal ibn yasaar jahaalaa ku sugan oo ibn xibaan keligii unbaa tawhiiqiyey laakiin xadiidka de shaahid buu leeyahay muslim baaba wariyeyba ayb qala hada xadiidu غariib laa nacrifhu ila min hada اlwجhi qala bab xadaثna maxmuud bnu غaylan qala xadaثna cثman bnu cmar qala xadaثna shucbaة can abi jacfar abu jacfarkan ibnu xajar taqriibka wuxuu ku yidhi baabu lkunaa abu jacfar can cumaarata bni khusayma qaala الtirmidiyu laysa alkhaطmiyu saasuu yidhi marka ibnu xajar wuxuu yihi falacalahu اladii bacdahu marka ama alxaafid almizi tuxfat lashraafka xadiidkan markuu keenay tirmidi wuxuu kasoo naqliyey inuu yidhi anahu lkhaطmiyu inuu yahay ayb oo wuxuu yihi isaga laa markaa markuu dhahaya tirmidi hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariibu laa nacrifhu ila min hada اlwجhi min xadiiثi abi jacfar wahuwa اlkhaطmiyu buu yihi tuxfat lashraafka mizi saasuu yihi wahuwa اlkhaطmiyu nusqooyinkana waxaa ku taalo wahuwa غayru اlkhaطmiyi nuska saasaa ku taalo mizi laakiin tuxfat lashraafka wahuwa alkhaطmiyu buu yihi marka haddii khaطmiga laga dhigana de waxaa weeyaan isaga marka waa kolla waa waa maqbuul si kasta ayb can cumaarata bni khusaymata bni haabiti can cuثmaana bni xunayf ana rajula nin dariir albasari araggiisu ou yacnii aragga dhib ka qabo oo yacnii in dhoola ah ata nabiya sal ll slam nabigu u yimid faqaala idcu llaha an yucaafiyanii ilaahay ii tuug inuu icaafiyo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa in dhoolkaani nebigu u yimid ducowna warsaday tawasulkiisu marka yatawasalu biducaa'i nabiy sal ll slam ee uma uunan imaanin an yatawasala bijaahihi sala allahu calayhi wasalam markaan saa leenahay nebigu jaah male kama wadno jaah waa leeyahay nebiga ilaahay agtiisa jaah iyo sharaf uu ku leeyahay laakiin qaabka ay nebiga saxaabada markuu noolaa ugu tawasuli jireen inuu alla u baryay ahayd waa kan ninkan hadda wuxuu leeyahay rasuul allow ilaahay ii tuug gabadhii iyadana suuxi jirtay waatay nebiga u timid ay tiri udcullaaha an yucaafiyani ilaahay ii tuug inuu icaafiyo waa kii yidhi ma waxaan maiska sabraysaa walaki ljanna se allaan kuu baryaa alla waa ku caafinaya waa iska sabraa bay tiri marka laakiin inaanan faydmin marka aan dhaco ilaahay iigu iigu bari ninkii reebaadiyaha markuu soo galay masaajidka uu yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu muxuu yidhi nafadcu llaha yugiiunaa saxaabada dhanba dhaqankoodu saasuu ahaa marka ayb dad baa marka waxay u bedeleen xadiidkan waxaa lagu tawasulaya nebigu jaahiisa waaye jaaha nebigana marku noolaa iyo marku dhinto waa isku mid bacda mowtihina waa lagu ta waa lagu tawasuli karaa oo waxaa la dhahayaa marka ilaahu nebigaagan waxaas kugu warsaday eewaxaa isii arrintaa iyadaa marka de saxaabadu ma samey jirin waa arrin marka u baahan daliil ayb tawasulka ay saxaabadu samey jireen marku noolaa wuxuu ahaa ducaa nebiga noo duceey inay dhahaan marku dhintayna maxay sameeyeen cumar radia allahu canhu cabbaas ayuu yidhiba noo duceey oo waa kii bukhaari uu warinaya allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiina wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyika saxaabo badan aana meeshaas joogtay qof yidhi male maya saa hadhihin cumar waa qaldanta oo wax ku qabsaday male mucaawiyana sidoo kale uu sameeyey oo mar oo roobdoon ay jirtay sidoo kaleu nin meesha joogay oo ugu ahlu salaaxa uu ku tuhmaayey yaziid bnu laswad aljurashi la yiraa ayuu yihi kaalay noo duceey marka markii nebiga dhintayna saxaabadu dadka nool ee nebiga qaraabadiisa weliba ah iyo ayay dhihi jireen hanaloo duceeyo marka intay sanad saxiixa looga haayo sanad saxiixa ma jiro nebigu marku dhintay kadib in isaga nebiga la yidhi amaan yaa rasuul allah noo duceey la yidhi leanna adduunkii waa ka baxay nebiga caalamulbarzakh buu joogaa ama in la yidhi bijaahika yaa rasuul allah wax cilmi leh oo saa yidhi annaka ma ogin saxaabadii rasuulka iyo marka laga hadlaayo iyo raggii kale ka dambeeyey waxaan marka inay wax anfacayaan iyo inaynan anfacayninna ku day diinta maaha nacam saanna war ha lagu dayo saanna ha lagu dayo diinta saas maaha nacam wixii la huba ha la sameeyo waxa la hubaa waa maxay adiga nebiga markuu dhinto waxaad kaga tawasuli kartaa itibaacaaga waan camalkaaga adiga ama iimaankaaga allaahuma inii as'aluka biiimaanii binabiyika rumaynta aan nebigaaga rumeeyey raacidda aan nebigaaga raacayaan ilaahu kugu weydiisana waa camalkaaga ayb xadiidkanna waxaa aada u sharxay ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha qaacidatun jaliila fi ltawasuli walwasiila ayb qaala in shi'ta dacawtu haddaad doonto waa kuu duceynaya wain shi'ta sabarta haddaad doontana waa sabray fa huwa khayrun laka qaala fadcuhu ducey marka markaan ducadii buu ku adkaystay waxaa nebiga uu ka dalbaabaa duco idan nebiga waa u duceeyey ninkan qaala fadcuhu qaala faamarahu an yatawada'a wuxuu amray inuu weyse qaato fayuxsina wuduu'ahu weysadiisa wanaajiyo wayadcuu bihada adducaa'i uu ku ducaysto allahuma inii as'aluka ilaahu waa ku su-aalanayaa wa atawajahu ilayka xaggaaga ayaan yacni usoo jeesanayaa binabiyika muxamedin nebigaaga ducadiisaan kugu soo jeesanaa xaggaaga ugu soo jeesanaa nebiyi raxma ile ducaa uga horreysay inii tawajahtu bika ilaa rabbii fii xaajatii xaajadeydan kugu soo jeestay rabbigayga xaggiisa haadihi tan ah xaajadeydan tan ah lituqdaa lii in la ii gudo allaahuma fashafichu fiya maxaa laga wadaa allahuma fashafichu fiya allaahuma yaa allahu allow fashafic ergadiisa aqbal yacni hu isaga ergada ou ku yacni ou aniga ii yahay ergadiisa allow aqbal fiya aniga igu saabsan yacni ergeyga nebigaaga allow aniga ou ii yahay ilaahu ka aqbal waayo hadda haddaad tiraahdid yaa moxamed ama aad tiraahdid bijaahi nebiyika iyo nebigan ku tawasula aad tiraa inuu kuu duceeyo adi maa ogna nacam allaahuma fashafichu fiya xaggee macna ahaan qabsanay nacam yani allaahuma fashafichu fiya waxay tahay ilaahu nebigaaga ducada uu ii duceynayo ee aniga igu saabsan ilaahu ii aqbal waay macnaha waxay tahay adna duceyso anna waa kuu duceynaa waay adigana duceyso anna waa kuu duceynaa waay ey axmed wax kale miya haye istikfaar hee markuu noolaay ha markuu noolaay ha ee markuu noolaay istikfaartaas waa nebigu waa waa dalbay ee adig hadda laak waxa aa rabto istikfaar keligeed maaha moogta ninkii xaaja qababa haddii ay bura kaa soo baxdaba ducadaana akrinay adi buradaada nebiga muu duceeyey ilaahu dembigiisa dhaaf buradaada raysii miyaa macnaheeda ma ka qanacda hadda marka ayib meeshaas marka allaahuma fashafichu fiya macno weynaa ku jira marka ducada uu ii duceeyey ilaahu aniga igu saabsan nebigaaga ilaahu ka aqbal ayb bacdi riwaayaatna waxay ku daraan washaficnii fiihi qala hada xadiidu xasanu saxiixu gariibu marka masalada masale istikfaar iyo ma ahan yani wax hadda caarid oo hadda taagan waaye oo adiga baahi hadda aa qabto baahidaadii baad leedahay nebigu iiga soo jawaabo rabbi ii bari baahideydan inuu ilaahay wax ka qabto ee inuu adiga alla kuu baryaayana hadda ma ogid leanna adduunyada ma joogo nebiga caalamulbarsakhu ku jiraa ma ogid marka allahuma fashafichu fiyadaada wax aadan ogeyn bay ku dhacaysaa macnaha laysku hayaana maaha nebigu jaah ma leeyahay mase ma laha tawasulkuna hadda masaa-isha shirkiga ma gelaayo oo wuxuu gelayaa masaa-isha un bidcada ama ay khilaaf un uu ku jiro ayuu gelaa tawasulka iyo istiqaatadana in laysdhexgeliyaana iyaduna waa baxdi kaloo meel kaloo iyadana qalad kaloo dadka haysta waaye istiqaatha waa gurmad dalab waa codsi iyo duco iyo baryo istiqaatadu waa duco khaas ah tawasulku laakiin qofkani allow baryaa laakiin waxba ilaahay ku baryayaa waxaas uu ku baryaaya marka waxay noqon karaan wax mashruuca waxayna noqon karaan wax aan mashruuc ahayn labadaas marka waa isku dadka inay dadka jahwareeriye rabo waa isku dhex daraan oo maalan wuxuu leeyahay jug iyo waxbaa gaaraysa ya sheekh cabdulqaadirow ee tawasul waayo uu leeyahay aniga see u tahay tawasul yaa sheekh cabdulqaadir shee abd yaa sheekh cabdulqaadir istiqaaho waay adoo dhibaato ku jirta inaad tiraa yaa sheekh fulanow waa baryo aada baryaysa waay istiqaaho waay taasi maahan yacni ilaahow la mid maahan waxaana ku tusaaya ambiyada ilaahay nidaha muxuu ahaa jiray nidaha duco ahay soo maha wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaati yaa allah buu dhahaya meesha adiga yaa allah la rabay baad yaa hebelow la aaday weligaa lagaa yeeli maayo istiqaaho iyo tawasula isku mida tawasulku saddex oo ka guntan maa ninkan mutawasilka ah iyo mutawasalun ilayhi iyo waxa weeyaan markaa mutawasalun bihi camalka saalixa waa ilaahay baa loogu dhowaadaa laakiin istiqaahada iyada waa qof wax baryaayo iyo mid la baryaayo loo qayshanaa bis waay masaladaana marka in loo baraarugsanaado qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu la nacrifhu ila min hada اlwجhi min xadiidi abi jacfar wa huwa غayru اlkhaطmiyi mizina waa sheegno isaga tuqfaha wuxuu yihi wahuwa اlkhaطmiyu qala وcثman بن xunayf huwa أخu سhl بن xunayf qala xadaثna cbd لله بن cbdالرحman qala أخbarana إسxاaq بن muسى qala xadaثnii macnun qala xadaثnii mعaawiyaة بن صالح عan dmرةa بn xabiibi qala samctu abا أmamةa yqulu xadaثnii cmr بن cabsةa أnahu samca النabiy sl اه slam yqulu أqرb ma yakunu الrab min الcabdi marka uu adoonku rabi ugu aqrabu ma yakunu الrab rabi ahaanhiyaal ahaanshihiisa markuu ugu dhowaan badan yahay min alcabdi addoonka oo ugu dhowaanshiyo badan yahay fii jawfi leyli laakhiri habeenka qeybtiisa dambe fa in istidacta haddaad karayso an takuuna inaad ahaato miman yadkuru اllaha qof ilaahay xusaya fii tilka saacati saacaddaas fakun ahaw qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu min hada اlwجhi qala xadaثna abulwaliid aلdimashqiyu axmed bn cabdالرaحman bni bakar qala xadaثna اlwaliid bnu muslim qala xadaثna cufayr can macdan wahuwa ضaciif anahu samca aba daws alyaxsubiy wahuwa cuثman bn cubayd maqbul can bni caa'idin اlyaxsubiy cabdالرaحman bn caa'id hiqat can cumaaraةa bni zackarata qala samictu rasuula اlahi sal ه slm yaqulu in allaha caza wajal alla yaqulu ina cabdii addoonkayga kula cabdii addoonkayga dhammaantiisa yani addoonkayga fiican khaaska ah aladi waa midka yadkurunii aniga ixusayo wahuwa mulaaqin isaga oo mid la kulmaayo aqirnahu midka isaga la lamaansan ee dagaalka kula jiro yani ninka isaga dagaalka kula jiro jihaadka markuu ku jiro safka uu ku jiro addoonka dhabtaa waa midka aniga ixusayo isagoo cadowga la dagaalamayo yacni cinda alqitaali qaala hada xadiidu gariibu la nacrifhu ila min hada اlwجhi walaysa isnaaduhu bilqawiyi wla nacrifu licumaarata bni zackarata can الnabiy sal ly slam ila hada alxadiid alwaaxida un baan u naqaan buu yihi wamacnaa qowlihi wahuwa mulaaqin qirnahu inamaa yacni cinda alqitaali buu ujeedaa yacni an yadkura allaha fi tilka saaca yani saacaddaa dagaalka lagu jiro inuu ilaahay xuso hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed